hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo kaaladaas daladaha ururada naafada galmudug iyo bulshada qeybasha shaldubanga ayaa dhuus mareybanka ka watay aqoon isweydaarsi oo ka saabsan sidii korlanka qaadan lahaya siyaasada dowladda ee lagu hormariyo waa xuquuqda naafada soomaaliyeed kulankii welibaa ku qeyb galay xubno ku dareera hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo hano ku mid ee naafada welibana lunku hadalayay sidii korlanka qaadan lahaya xuquuqda naafada waxaanu ku mid xubno ku socdiya ururada naafada iyo bulshada rayidka iyo kulunku ku hadalanayo oona hadhawaayan sidii lan ilaalin lahaya xuquuqda naafada aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaana aad iyo aad mar kastaba oo anagu waa soo dhaweyna ciddii naafada mar kasta waxu qabanaysaa cid walba meel kastoo naafa joogta waxu qabanaysaa waa soo dhaweyneynaa waana uga mahad celineynaa waxqabadkii naafada naafada qaranka iyo madaxda inoo soo direen oo danaha naafada iyo arrimaha naafada uga hadlaya meeshaan sharciga laga soo saaray oo dhowaan haddii alla yidhaahdo la ansixi doonana waxaan leenahay inaysan uusan macnaha in aan aysan noqon doonin wax la hor istaaga inaysan noqon doonin sharci degsan oo dastuurka ugu yaalo oo maxay ahayday ku helaan xaquuqda ay leeyihiin dowladda uga helaan caalamka ay uga helaan dadka uga helaan dhexdiisa inuu noqon doono waan rajaynaynaa waan soo dhaweynaynaa waalidka qaarkood waxaa jiro aaminsan ilmahan inaysan waxbaran karin iskuulkaas in aan aas-aasna rafaadka aan ka soo marnay ilaahaa og waalid kasta wuxuu dhihi jiray cunugaan naafo waayo muxuu nagu taraa qofkaan naafo waayo muxuu taraa kii xoogga lahaayaaba waxba tari waaye marka hadda qofka iga horeeya hadlaayaa adeero ahay nabadoonka tusaale kusoo qaatay axmed jaamac oo kale qofka wax wuu baro karaa caseer oo kalea joogo caseer dhegahuu la-yahay axmed indhahuu la-yahay dahabo waa waa iskiin tustay qof kasta asoo meella oo wax baran karaa annagaa hadda nagula tiriyo dadka caadiga ilaaha og inta meelaan la-nahay qasab ma aha qofka in uu yahay cuuryaan ama dhagool ama indhool oo meel iska yaallo qasab ma dhinaga kale mas-uul ka tirsan wasaaradda bilaanta iyo xuquuqul insaanka galmuduga iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda dadaal dheeryaanka jarta sidii oo an heli lahaayeen xuquuqdiioo dadka naafada wasaaradda haweenku waxaad ogtihiin marka inay ahayd saaxiib weyn oo mandatekeena ay ka mid ahayd bahda naafada inay maaragtay la shaqayso caawiso ayna dhistay hay-ad heer state ah oo ku saab oo ah hay-adda naafada qaranka hay-adda naafada heer state ah marka mar labaad waxaan aada ugu faraxsannahay shirkan kulunkan iyo weliba uuse haayay ku korlanka qaadaya sidii on heli lahaayeen xuquuqdiioo dadka naafada taasayto ayaa qabanqaabadiya hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ee galmuduga